فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan waa sidee xaaladda khaza oo isbeddelo waaweyn ay ka socdaan markii la jabiyey yuhuudda oo lagu sanduleeyey in maxaabiista ka maqan ay ku beddashaan kumanaan ka tirsan falastiiniyiinta muddo u xirnaa yuhuudda wararkii ugu dambeeyey falastiin ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada dowladda federaalka oo askari maxbuus ah ku dhex dilay xabsi ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho waalidiinta iyo helada askariga oo saxaafadda la hadlay ayaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka ee uu xasan sheekh dhisay oo maanta ku dhawaaqay in uu bilowday diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb galaan doorashada qofka iyo codka lagu sheegay ee uu sheegay xasan sheekh in uu qabanayo sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku maqli doontaa beesha tuni ee degta gobolka jubbada dhexe oo dooratay nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka suldaanka guud ee beesha tuni iyo waaliga jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda nabadoonkaasi lagu caleema saarayay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah isbitaalka guud ee degmada saakow oo uu gaaray dhakhtar ku takhasusay daaweynta baabasiirka waraysi aynu la yeelanay ditor yuusuf alwasiilah ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka ayaan ku soo diyaarinay barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa kow iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkan waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay kooxa ubeysano burcadda ayaa waxay dalka koonfur afrika ku dileen ganacsado soomaaliyeed cabdulaahi cilmi cawaali ayaa waxaa la dilay goor uu hamid ku sii jeeday goobtiisa ganacsi islamarkaana maraya xaafadda filibiya oo ka mid ah degmooyinka hoostaga magaalada cabton ee dalka koonfur afrika ilwareedo ka tirsan helada ganacsadaha la dilay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in kooxa burcadda ee dilka geystay ay goobtaas kaga baxsadeen kadib markii ay toogteen ganacsadahani ciidamo ka tirsan booliiska dalkaas ayaana durbadiiba goobta soo gaadhay sida laga dheehan kara muuqaalo laga soo duubay goobtii uu ka dhacay falkan dilka ah mana aysan ciidamada booliiska ku guulaysa inay gacanta ku dhigaan ama ay xog ka keenaan burcadii falkani ku kacday dadka qaar ayaana waxay ciidamadani ku eedeynayaan inayba qayb ka yihiin dilalka iyo dhaca loo geysanaya dadka soomaaliyeed ee ganacsada ah dhacdadan ayaana waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo koor dhaawac culus loo geystay haweeney soomaaliyeeda wararka ayaana waxay sheegayaan goor dambe dhaawaca u geeriyootay haweeneydani kooxa gurmadka reedka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay sheegeen in dhagaxaanta burbur hoostooday ka soo saareen shuhadaad u fara badan oo tabaqur ama umabax sameeyey maxamuud basal oo afayeenka kooxda gurmadka ee maamulka qidaaca khaza ayaa waxa uu sheegay inay kooxa gurmad ka bilaabeen howlgallay ku baadigobayaan dadka koos xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda isagoona sheegay in haatan shaqo ka bilaabeen dhagaxaanta burbur hoostooda wadooyinka iyo meel walba ay markii hore kaga baqayeen duqeymaha ciidamada yuhuudda waxaanu ka dhawaajiyey inay heleen shuhaado ka badan laba kun siddeed boqol afartii laba ruux kuwaasoo aan la aqoonsan karin sababo ku aadan saameynta xooggan ay duuqimaha ku yeesheen iyo muddada dheer ay halkaasi ku sugnaayeen waxaanu sidoo kale sheegeen shuhaadadan ay umabaxeen ama tabaqur sameeyeen afhayanka ayaa wuxuu carabka ku adkeeyey inay galayaan meel walba oo ka mid ah marinka khaza ee markii hore goodoonka laga saaray si ay u soo saaraan shahaadada lagu qiyaaso tobanka kun ee koos xaniban burburka dhagaxaanta hoostiisa wuxuu sidoo kale tilmaamay hafayeenka in tan iyo dagaalka marinka khaza ay kooxda gurmadka degdega ka shiideen sagaashan iyo sagaal ka mida dadkii hormuudka u ahaa halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen saddex boqol toban iyo sagaal ruux oo kale iyadoona yuhuud u qafaasheen oo ay xabsigu dhaadhiciyeen labaatan iyo toddoba ruux oo kale kuwaasoo uu sheegay inaysan ogeen meel ay jaanihi cidhib dhigeen qarax ka dhashay booyad shidaal oo ka dhacay dalka nigeria ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tobanaa ruux ayaa ku dhimatay kuwa kana ay ku dhaawacmeen kadib qarax xoogan oo ka dhashay booyad shidaal oo ka dhacay isgooska diiko ayaa jidka xidhiidhiya magaalada caasimada ee abuuja iyo magaalada waqooyiga ku taale kaduna wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen qaraxani ka dhashay booyad oo yimid ka gadaal markii booyadaani oosdayn ka badan lix kun oo liitaro shidaal la ergmatay waxaana halkaasi ku dhintay siday warbaahintu dalkaas soo warinayso in ka badan siddeetan lix ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan khasaaraha baaxadda leh ayaana yimid kadib markii dad badan iskugu soo xumeen gaariga booyadda ee dhugmaday si ay shidaalka halkaas uga daadgurayaan balse waxaa halkaasi ka dhashay qarax aad u xoogan oo khasaare sababay waxaa sidoo kale qaraxasi ku burburay shan iyo toban goobood oo ganacsi mas-uul ka tirsan hay-adda maalinta degdega ee qaranka dalkaas ayaana wuxuu sheegay in konton iyo shan qof oo dhaawacyo kala duwan qaba lagu dabiibayo isbitaale ku yaala gagarka saluuji ee ku yaala gobolka niger dhacdooyinka iyo shirarka noocan ee khasaaraha kala duwan sababay ayaa waxaa inta badan laga soo tibinayaa dalkani madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump ayaa doonaya inuu dalkiisa ka saaray ilaa iyo toban milyan oo qof oo doosoo galooti ah wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in madaxweynaha cusub ee donald trump uu saacadaha soo socda si toosa ula wareegi doono xilka madaxtilmee dalkaas uu malafka uga horeeya ee uu gacanta ku dhigaya ay tahay in dalka laga musaafiriyo malaayiinta ruuxee qaxooti ahaanta u jooga dalkaasi wararka ayaa waxay sheegayeen ku dhowaad koo iyo toban milyan oo ruuxu ka kala yimid waddamo kala duwan uu ku kala yaala qaaradaha aasiya afrika iyo latiin amerika dib loogu celin doono dalalkooda xogaha qaar ayaana waxay sheegayaan tira dadka laga musaafirinaya dalka maraykanka ay intani ka badan karto islamarkaana ay gaadhi karto ilaa afar iyo toban milyan oo ruux dadka haatan la qorsheenaya in dalka laga musaafiriya ayaana waxay warar ku sheegayaan in boqolkiiba afartan ay haystaan dalku joog ku meel gaar ah halka inta kalena aysan lahayn wax dalku joog ah trump ayaa waxay dadka qaar sheegayaan in muddo xiliyeedkiisan uu dalka maraykanka ka saari doono dhammaan dadka soo galootiga ah khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar ciidamada yuhuudda ay ka geysteen daanta galbeed ee laysto ciidamada yuhuudda ayaa weerar ku qaaday boqolaal falastiiniyiin oo ku sugnaa magaalada baytuuna ee galbeedka raamallah kuwaasoo sugayay sideenta tobanaan maxaabiis oo ku xirnaa xabsiga coofar wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaana waxay sheegtay inuu shahiiday wiil yaroo lagu magacaabo axmed rashid rusdi oo afariyo toban jir ahaa kadib markii ciidamada yuhuudda ee rasaas ku fureen dad shacaba oo ku sugnaa magaalada sabeybta ee waqooyi galbeed kaga beegan magaalada nabolis deegaanka sinjilo ku yaala waqooyiga magaalada ramallah daanta galbeed isna waxaa ka dhacay weerar abaabulan oo ay soo qaadeen dadka yuhuudda ee xoogga halkaasi lagu deegaameeyey waxaanay gubeen afar baabuur oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta iyagoona sidoo kale dhagaxan ku weeraray afar gurusla deegaankaasi ku yaala dad goobjoogayaal ayaana waxay sheegayaan in shacabka falastiiniyiinta ee deegaankaas ay iskugu soo baxeen waddooyinka si ay iskaga caabiyeen dadka weerarka soo qaadaya ee yuhuudda ah iyadoona aan la soo sheegin wax khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaadkaasi wararka caalamka dhegaystiya lacawo anaga intaa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام qaybaha hore ee barnaamijka uuxa ayaan tallabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaa idinku soo maqan xalqada koob iyo soddonaad doctor maslax ayaa soo jeedinaya
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد eh, إن شاء الله تعالى eh, xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa eh, sodium maadada sodiumta ee ka mid ah macdinta yaryar ee maadadan waxay ka mid tahay ee, macdinta yaryar ee loo yaqaano trace elementiska waa ionta bositifka ah ee ugu muhiimsan ee dareeraha ka baxsan unugyada ee cunsurkan ama birta ah ee jilicsan ee silverka ee kooxda birta ka tirsan waxay si aad ah ugu dhacdaa ee, xeryaxooda dabiiciga ah gaar ahaan biyaha milixda Een, wuxuuna ku gubaa olole jaalla ah wuxuuna si xoog leh ugu falceliyaa biyaha Ee, waxay ku dhacdaa ee, biyaha badda ee, iyo halaydka macdanta milixda dhagaxa Ee, maadadan sodiumta ee ka mid ah ee, mineralska ama macdanta ee, faa'iidooyinka ay u leedahay jirka bani aadamka waxaa ka mid ah ee, waxay firfircooni gelisaa ee, shaqada neerfaha ama dareenka ayay firfircooni gelisaa Ee, sidoo kale waxay mas-uul ka tahay cabirka ee dareeraha xididada dhiigga sameeyaan Ee, sidoo kale waxay ka caawisaa inay dheelitirto ee, maadada asidka ama een, ah, asidka aashitada loo yaqaano ee jirka ku jirta caloosha oo mataqaanaa ee, hormoonada soo daaya caloosha kus- kusii daaya Ee, sidoo kale waxay bedeshaa cunugyada ayay waxay u bedeshaa maadada potassiumta iyo sidoo kale ee, sodiumta ayay u bedeshaa Ee, maadadan sodiumta ee, halka aan ka heli karno ee, maada ahaan ee, waxaa ugu horeeya laga heli karo cusbada caadiga ah oo sajilka oo baakadaysan ee lasoo diyaariyey Ee, sidoo kale waxaan ka heli karnaa ee, hilibka lo-da Ee, sidoo kale waxaan ka heli karnaa maadadan sodiumta ah ee, cuntada badda dhammaanteed ee, qeybaheeda kala duwan Ee, sidoo kale waxaan ka heli karnaa caanaha xoolaha noocyadooda kala duwan Ee, sidoo kale waxaan ka heli karnaa eh, hilibka digaaga eh, iyo ukunta Ee, maadadan eh, sodiumta haddii jirka bani aadamka ay ku yaraato eh, waxaa dhici kara eh, qofka inuu waayo gebi ahaanba kaadidii caadiga ahayd ama dhididkii jirkiisu uu sameynayay eh, inay yaraadaan labadaba Eh, qofka inuu dareemo matag iyo labalaba iyo dhidid joogto ah inuu dareemo Ee, murqaha inay soo kogaan ee, isla markaasna ay xanuun keenaan Ee, xanuuno maskaxda inay imaadaan qofka uu ka dareemo maskaxda xanuun joogto ah Ee, inuu ka tago cuntada ee, qeybaheeda kala duwan ee, cabitaanka iyo cuntada la cuno dhammaan inuu qofka daayo Ee, ugu dambeyntiina inuu hoos u dhaco ee, wareega dhiigga ama cadaadiskiisa dhiigga Ee, hadday badato maadadan sodiumta jirka ay ku badato maxaa dhici kara Ee, waxa ugu horeeya oo qofka ku dhici kara waxaa waaye barar inuu ku yimaado jirka ee, sababtoo ah dareero badan ama sodium badan oo jirkiisu isticmaalay Ee, waxaa dhici karta qofka haddii maadada sodium chloride cusbada ee faleebada ku jirto uu badsado oo wax badan uu ka qaato inuu qofka barar laga dareemo ama ilmaha yaryarka ah markii la siiyo faleebooyinka cusbada ah in laga dareemo jirkooda isbedel ee xagga wejiga dhaldhalaal iyo iftiin ugu dambeyntiina barar jirkiisa soo gala Ee, qofka inuu dareemo ee, dhiigkar bilow ah oo loo yaqaano acute yacni bilow ah inuu dareemo normalkii loogu talagalay inuu ka baxo Ee, sidoo kale qofka inuu dareemo dhiigkar caadi ah oo toos uu dhiigga ugu kaco taas way ugu wacan tahay ee, biyihii badnaa ee cusbada lahaa uu qofka isticmaalay uu dhiigga ku kiciyo Ee, ugu dambeyntiina qofka inuu dareemo xanuunada ee, wadnaha ku dhaca sida ee, wadna xanuunka wadna istaagga strooga iyo mataqaanaa dufinta ee, wadnaha gasha intuba qofka inuu dareemo Ee, maadadan sodiumta ee, qiyaasta aan ka qaadan karno maalintii ee, dadka waaweyn sagaal iyo tobanka ilaa kontonka sano dadka jira waxay qaadanayaan kun iyo shan boqol oo miligram maalintii Ee, dadka konton iyo kow ilaa toddobaatan xaddiga sanadka uu jiro waxay qaadanayaan kun iyo saddex boqol oo miligram maalintii Ee, limitka ugu sareeya ama cabirka ugu sareeya maadadan laga qaadan karo maalintii ee, waa hal qaando oo mataqaana u dhiganta ee, laba kun iyo saddex boqol oo miligram u dhiganta ayaa laga qaataa aad iyo aad aa u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء وجدت هنا هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام ciidamada dowladda federaalka ayaa askari maxbuus ah ku dhex dilay xabsi ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho maxamed cabdi cali oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka kuna xirnaa xabsi ku yaala degmada dayniile ayaa waxaa la soo warinayaa in lagu dhex dilay gudaha xabsigaasi waalidiinta iyo helada askariga ayaa waxa ay sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa xabsiga ay ka dambeeyeen dilkan kaas oo ay u sabeeyeen jirdil xooggan oo loo geystay wiilkooda waxaa halkan fadhiyaahi oo dhibaataysan oo gummaadan oo la dilay isla markaasna aan raalligelin laga siin guddoomiyaha degmada dayniile cumar iyo taliyaha saldhigga axmed yalaxow dhibku agtiinnou ka dhacay nin fayoobaa laydiin keenay nin fayoobaad xirteen nin cagihiisa ku socdaad xirteen haddaad xirteen amar waa dhici karaahi haddii amarkii dhacay cawees hadduu dar alle yahay ma- maalinta aad xaallootomi waaya layidhi oo habeen looga dhigay haddii ay waxa aad wadiin dar alle yihiin dadkii dhalayaa taqiineen ciddiisaad ka sayseen waa loo imaan jiray maalin walba haddii ay dar alle tahay oo ninku xag alle u dhintay oo aadan raad ku lahayna maxaad ula oro orodeen een, een, isbitaallada maxaad kala doonteen haddii aad dar alle qabtiin dadkiisii aad u celihadeen ninka amaraa ku dhacee kalena la arkaad dhihi leedeen hortayaa la sheegay ninkii meydka ahay taleefonkayga uu haysta ninka taliyahaahu waa ugu tegey aan kaa damayntaan idhi waa ii hanjabay ayadoo saraakiil la jirto buuri waxaan ogahay in nin yidhi iska day ee ou yidhi diyaarad masaaric aan deeyey mana ku been sheegaayo dad dulmi mayno hadalkayga waxaan uga baxaa dad dulmi mayno waa hadli waayey dulmina qof ka yeeli mayno waa inta walaalkayga iga horreeye sheegay haddii aan wax laga qaban een, dowladda waa gaarkeeda laakiin dadkii sidaa noo galay ee meydka ayagu qaatay ee dadkii dardarsiiyey hadduusan wax ka qaban ambaragaan ahay maa isaga rogow yidhi ambaragaan ahaye maa isaga rogow waa hadli waaye been sheegi maayo waana intaa laga wato asagoo fayow waana la dilay ha la dilo ee haddii ninkii la dilay haddaan la dilin waxaa la dhihila warkaalay amarkan baa dhacaye dadkia inta la saara ambalaasaa la dardarsiiyey annagu noo qaada ma dhihin taleefonyadaan haysteen waana yaqiineen hadalkayga waxaan uga baxaa wallaahi inaana dad dulminayn wallaahi inaanaan dulmi yeelin haddaan laga soo jawaabin saldhigii dhexdiisa haddii dadkii lagu rabiinayaha oo lagu dila xaafaduhuna ka daran xaafaduhuna ka daran xaafaduhuna ka daran saasna waxay dhexle waxay dhex- dhexle in shicibku dowladda aamini waayo haddii shicibkii dowladda aamini waayana nololay rabaan shicibkii ayaa kaa ciidan samaysahaa asaa laga yaabaa in biliidku sooma geli karaa xaafadda la yiraa yaa nala ku geynin wiilka xaafadaa ka waday laga waday ninkii ka wada xaafadda hadda waa jooga nimaa wiilkiisii waday nimanaa wiilkoodii waday meeshaa u geeyey na waa lagu dilay waa xismo dhaamaan kii wadoo geeyey iyo kii dilay hadbana waa ogyahay ninkii waday ninka ninkii dilay waa ogyahay maxaa jira isaga geeya meesha waxaa la yidhi annagoon jirro ku ogeyn oo shan saac oo habeennimo nala soo hadlay oo dad badan la hadlay oo sidaa u joogno oo waxuu aa subaxdii hadii saddex saac iyo waxay ahayd iyo maaqaan saddex saac iyo bar aa waxaa nagala soo dhexwacaa meesha waa meyd aa la yidhi waa dhimayey ninka xala intaas nala hadlayay calaa kulli xaal waa dhintay ayagu sooma sheegin haa waa dhintay aa nala yidhi meeshiaan ka kala cararnay meeshii markaan cararnay ciidan iyo waxaa buuxa baabuur cabdibalayaala iyo maxaa tirahdaa haygiya ambalaasta asagu wuxuu yilay qoryaha lagu xiray waa laga soo baxshay meesha bannaanka ah oo birsada saana ah wax saaran ayadoo la argo meyd hogu yilay ogala markaan maagnana yaa dadkaan soo waca yaa dadkaan soo waca ul iyo waxaana lala daba kaca ulaha geela lagu dilo iyo tii la tuuri karana waa la tuuray tii la ridi karana waa la ridi waa s- waa- waa waashaan isku qabsannay dumaran u badnay wiilkaas aa nala socday iyo kuwa kale oo laba wiiloo kale oo hadda joogin waa ndhey waa saare meydow ahay wuxuu dhex yiilay meha hoolka huu yiilay waa marka waxaa meesha da- bahashay saasa intuu soo qabnay ay sida bac badar ku jiray ku dhex tuureen war meydkayna dhiga dadkiisaa soo socda war meydka dhiga dadkiisaa soo socda maya ma dhigayno ma dhigayno markay dhaheen aniga waa waa hormaray waa isu dhiga baabuurkaa isu dhiga saasaa isugu dhiga baabuurka ilahay marqaatiyo ka yahay waryaa hab- darsar- dardarsay habartaale awr nima midka oo mid ba- wax ku tixnaayeen oo qaaday baabuurka markaas isugu dardarsiyo dardarsiy marka wuri dardarsiyaal asaga waa dishiyey markaasuu wuri xalaa disha asaa hadda dardarsiyo leedahay anigana igu daraa asuu wuri xala ma dhiman maxaad tidhahdaa hey saakow quraacunayo saakow quraacunayo baabuurka sidaa noola dardarsiiyey walaalkay anigoo la dhashtay ma fahantay anigoo masawaxdii jiifnaan la soo waxay waxaa la dhahay walaalkaa meed waaye waa calal kala cararnay markaan kala cararnaa meesha tagnay waxaan meesha markaa tagnay nagu dileen ciidamaana dileen ani xataa lugta iga dileen oo baabuurka oo jag iigu siiyey walaalkay cadaalada u baahnaan meesha guriga waxaa ka baxsaday bagaagaa baxsaday bagaagaa geeyey cadaaladaa rabnaa cadaaladaa rabnaa cadaaladaa rabnaa walaalkay cadaalada u rabaa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام markaana jubbada dhexe beesha tuni qaybtooda degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa doortay nabadoon cusub oo ku hogaamiya shareecada islaamka munaasabadda oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha oo ka kala tegay gobollada jubbada dhexe jubbada hoose iyo shabeellaha hoose suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir ayaa goobta ka akhriyey bayaan si wada jir ah ay u soo saartay beesha tuni bismi illaahi raxmaani raxiim kulan ay isugu yimaadeen wilaayada jubbada dhexe iyo salaadiinta nabadoonnada samadoonnada culmaa-udiinka waxgaradka iyo ganacsatada beesha tuni ee qeybteeda degta jubbada dhexe kulankaas oo ka dhacay deegaanka xaranka ayna goobjoog ka ahaayeen nuqubada waxgaradka walaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ee beesha tuni kulankaas oo ahaa wadatashi ayna barbar socotay dowro socotay muddo shan maalmood ah wadatashi iyo isxog waraysi dheer kadib waxaa la doortay naqiib cusub iyo shan nabadoon kuwaasoo la shaqayn doona walaayada jubbada dhexe waxaana laga soo saaray bayaankan kow beeshu waxay isla qaadatay in la dardargeliyo dacwada mii iyo magaalaba lana buuxiyo goobaha waxbarashada rag haween iyo carruurba labo beeshu waxay naf iyo maal ay u huraysaa difaaca diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda saddex beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dhammaan kuwa ka dhashay ee ka tirsan murtadiinta afar beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta bey-ada iyo jarista dhirta qooyan gubista dhuxusha qodista warooyin ceelal cusub iyo oodista goofafka shan beeshu waxay kula noolaanaysaa beelaha kale ee muslimiinta deris wanaag lix beeshu inay u dhega nuglaato baaqyada iyo awaamiirta ka imaanaya walaayaadka toddoba beeshu waxay ballanqaadaysaa inay ilaalinayso amniga ayna ka hortegayso wixii arqaladaynaya siddeed waxaa la ysla qaatay in laga hortago daroogada iyo fisqiga iyo fasaadka sagaal beeshu inay wax gorgortan ah ka gelaynin ayna ka tanaasulaynin ku dhaqanka shareecada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyaynaysaa beelaha soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii xasan garguurta iyo axmed madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shareecada islaamka koob iyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hogaaminayo xasan garguurte labiyo toban beeshu waxay ka soo horjeedaa in etoobiyada xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah beriga iyo badda soomaaliyeed saddexiyo toban beeshu waxay ka tacsiyadeynaysaa istishaadkii waalil walaayaad sheekheenna sheekh maxamed mire jaamac waxayna caddaynaysaa in ay u aari doonto insha allah afar iyo toban beeshu waxay tiiraanyo murugo leh ay ka muujinaysaa gumaadka sahyuuniyadda yahuudda oo ay ka waddo dhulka falastiin oo ay xoogga ku haysato waxaana walaalaheenna reer falastiin aan ilaahay uga baryaynaa inuu culayska ka qaado shan iyo toban waxaan ku faraxsannahay musiibada halaagga ka socda saliibiyiinta maraykanka waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu u saa'iidiyo dabka duufaanka iyo dhulgariirka waayo maraykanku wuxuu yidhi waxaan gubayaa khaza muslimiintii uu gubi lahaa isagaa ilaahay gubay allaahu akbar allaahu akbar faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaasi waxa uu ahaa suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir markaana waxaa idinku soo maqan kelimad munaasabadan uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أيام هذا سكاله سبحانه وتعالى اللي إنه كل ميي مكان كان أنفردنه إنه كتشنينه danaheenna adduunyo iyo taana aakharabina oo ka tashanayna ilaahayga inoo suurageliyey inaan isugu nimaadno meeshaan gobollo kala duwan aan ka nimaadno allahaas ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa walaalaha martida ah ee inala jooga iyo raggii culammada ahaa ee muddadii dowladda ay inoo socotay duruusta ina siinayee nagula sabrayay geedaha hoostiisa wakhtigoodana inoo huray ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allaha ugu dara sidoo kale odayaasha ka soo safraya beesha jubbada hoose iyo shabeellada hoose innagana martida inoo ahoo jubbada dhexe inala jooga iyagana waan u mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran safarkooda iyo dadaalkooda guud ahaan odayaasha beesha tunni si guud waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin kulankiina iyo isumaatinkan iyo wadatashigaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha inala jooga ee bahda cilaam ka socda ee warka geedkan hoostiisa aan isugu sheegna adduunyada inteeda kala gaarsiiye ee u taagan iyagana waxaan leenahay ilahay camalkiina ha barkayo allah idinka aqbala intaa kadib walaalayaal maanta waxaan u fadhinaa halkan dowro iyo wadatashi beesha tunni ay lahayd oo gogasha iyagu ay dhigteen innaguna ka wilaayahaan kaalinteena iyo gacanteena aan ku lahayn oo aan ugu talagalnay beesha tunni arrimaha dhexdooda yaalla inaan ku wanaajina ilaah ayaa ku mahadsan qorshihii sida aan u dejinnay ee noogu talagalnay odayaashii hoggaanka ahaa iyo wilaayadu ay ugu talagaleen iyo si ka wanaagsan uu ilaahay inooga dhigay subxaana wa tacaala allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala gogoshaas iyo dowradaas oo magaceeda aan u bixinnay abubakar sidiiq radia allahu canhu ardaa waxaan iyadana shicaar uga dhignay hadalkii u lahaa abubakar ayanqusu diin wa ana xayun diinku miyuu nusqaamaya anigoo nool reetunni marka waxaan ka rabnaa qof walba oo beeshaan ka dhasho qaangaaroo caaqila rag iyo dumarba halhayskiina inuu noqdo ayanqusu diinu wa ana xayun inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miyaa ilaahay diinkiisu nusqaamaya saaad ogtihiin maanta dhulkeenna duulaan yaa lagu soo qaaday guryaheenna yaa la haystaa magaalada baraawe beeshaanu ay leedahay yay maanta gacanta ugu jirtaa gacan cadow ku jirtaa soo maa nabadoonka ay dooratay beesha tuni qaybtooda degta gobolka jubbada dhexe ayaa lagu magacaabaa aadan cali xuseen goobta ayuu kelimadan ka soo jeediyey beesha waxaan u ballan qaadayaa intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay maarata garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hoggaamiyo aan tadbiiqinno waxaan idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii sam'a iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaanii wax kala soconayaan wax aan wadi kale ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hoggaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqanno diyaar ma unahay ballan miya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qowlakum awajruu bih innahu caliim baadi suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakfaa kolley beelay ilma adeerey ana waxaa waajib igu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay idinkoo ilaahay dartii idinka tahay oo ikhlaasna idinka tahay
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa doctor yuusuf alwasiila ayaa gaaray isbitaalka guud ee degmada saakow halkaas oo uu ka bilaabayo daaweynta baabasiirka si aan wax badan uga ogaanno waxyaabaha uu ditoorka qabanayo weliyeena maxamed sheekh cali ayaa waraystay doctor yuusuf waa tahay dhegeystayaal maanta waxaan booqasho ku nimid cisbitaalka guud ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaasoo yimid doctor lagu magacaabo yuusuf alwasiila oo daaweeya cudurada baabasiirka iyo fistole een ugu horeyn kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan maasha allah waan soo dhowahay walaalkay waana ku soo dhowahay akhil kariim idaacadda alfurqaan aada iyo aad si aan hore idinka bartay idaacad wanaagsan oo bulshada u adeegtaa tihiin aada iyo aad baad mahadsanti waan dhowahay doctore bal inooga warbixiyo cudurada fistole iyo baabasiirka akhi cudurkan la yidhaaho fistole iyo bawaasiirku laba cudur oo isku dhow waa kala duwan yahay haddana oo haddana kala duwan waaye fiistooluhu haddaan waxooga aan sharaxo aan qeexo wuxuu ka yimaadaa horta waa labadaba cudur waa laba cudur oonan kaminkeebala waa cudur la kala qaado maaha lama kala qaado la iskuma dhaxal siiyo istirna looma leh fiistooluhu wuxuu ka yimaadaa wax gaadhe nabar gaadhuu ka yimaadaa halka babaasiirku uu ahaa cudur oo oo ka yimaada isagu constibationka wax noocaas ah saxarada imsaakul badn wax la yidhaha oo ka yimaadaa fiistowlow marka waa nabar ka soo baxo anaska ama duburta bannaankiisa meel bannaanka ahayd afkeeda ka soo baxo dhacaama dilaaca raysta haddana soo laba kacleeyo muddo ka bacdi haddana dilaaca ka bacdi markaa laba jeer saddex jeer markuu dilaaco oonan raysanaynin dalooshamo waaye afkiisu gudahana afkale ku yeelanaya kaasaa la yidhaahaa fiistoolaha marka waayahay doctor yuusuf xanuunadan aada sheegtay calaamado si gaar ah lagu aqoonsan karo oo aad nala wadaagi karto miyaa jira haa fiistoolaha waxaa lagu yaqaanaa barar oo suubiya waana dilaacaa waxoogaa waa uruurayaa kabacdi haddana caloosha markay adkaato dibbuu u dilaacayaa ma raysanayo marka isaga hore ma raysto badanaa wuxuu ka yimaadaa ama qalliimo hore oo yar xumaaday ama kasoo bax qofkan si fiican u dilaacinoo wasaqdii oo ku jirto kor ka raysto ama naburo gaadha kaasuu badanaa ka yimaadaa sometimes bawaasiirka internal hemerodiska la yidhaho gudaha nooca gudaha oo ku bata dhacankiis markuu dhiig madoobaadka uu ku batana waa sababaa inuu banaanka ka dilaaco marka isagu mar walba wuxuu ka yimaadaa wax gaadhay buu ka yimaadaa kaasaa la yidhaahaa fiistoolaha daawona waa leeyahay isna waana la qalaa waana la duraa anagu matalan waxaan isticmaalaynaa irbado casri aan u isticmaalaa qaab fududna waan muddo toban maalmood gudahooda waxaan rajeynaya inuu kaga zuulo insha allahu tacaala halka ugu fiican waaye xanuunkani markaa wuxuu taabanayaa sidaasoo kale arrimaha qoyska rag iyo dumarba arrimaha qoyska wuxuu ilaahay ku abuuraa jira uu abuuray oo xagga taranka ah wixii oo dhan markaa geedkani waa tira marka hami la-aan buu qofka ka dhigayaa rag iyo dumarba marka arrimahaasi aada iyo aad waxaanu leenahay qof walba oo dhegaysanayo arrimahaasi oo khuseynayo inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala waa tahay een marka xanuunadan maxaa ka dhasha oo sababa is leedahay okay xanuunkan waxaan qiyaasayaa hadda xanuunkan bawaasiirka oo bulshada iyaduna aada aad la dhibaataysan bawaasiirku cudur soo jireena horeyna waa u jiri jiray waana jiri doonaa wuxuuna ka dhashaa badanaa cuntooyinka qallalan calooshu qofka isagoon oon ka shaqaynayna calooshiisu qalasho unbuu ka yimaadaa caloosha istaagta saxarada adkaato unbuu ka yimaadaa kaasi badanaa annagu bulshada soomaali haddaana biyo badanna ma cabno cuntooyinkana cuntooyinka wadaniga badanaa kama faa'iidaysano waxaad aragtaa dadku intay moordiga ay iibiyaan intay gadaanee bariis iyo baaso soo gataan subaga intay gadaanee saliid cadday soo gataan marka caanaha oo kale ayaala iyo khudaarta iyo caanaha waxuu ilaahayna siiyana ma isticmaalo taasaa keenayso qofku inay saxaradu adkaato maanta haddaad bulshada waraysatid nin walba wuxuu ku leeyahy xanuunkan waan qabaa wax kale ma aha dhaxal ma aha xanuunkani deegaan iyo deegaan iyo ama da' gaara gaaru male waxaa laga qaadaa imsaakul batniga caloosha adkaata constibationka unbuu ka dhashaa marka xalkiisuna wuxuu ah xalka joogtada ah wuxuu ahaa qofku inuu isagu iska daaweeyo isagoo gurigiisa joogo cuntadiisa wax ka bedelo cuntada wadaniga ahayd sida moordiga ee, qamadida salbukada ee, gelleyda ee, misirta digirta yaryar oo mm, salbukada la yidhaaho ama digirta waaweyn cuntooyinkaas inuu markaa iyo soorta oo kale si isweydaar ah u isticmaalo lanna caloosha bani aadamku hal shay haddii la wado caanageel waxaa lagu yaqaana in caloosha bixiya laakiin maalin walba caanageel ninku hadduu cabo caloosha way adkaanaya goodha way la qabsane si aynu la qabsanin jadwal inta loo sameeyo habeenba cunto hadduu cuno qofku cuntadiisu maasha allah noqon xalka fiican waa kaas midda kale biyaha inuu qofku badiyaa la rabaa maalintii saddex litroo biyo ah kakabashadaasaa la iska cabaa inuu joogteeyo taasaa ugu muhiimsan ka hortoga fiican Ee, ama laakiin waxaan qiyaasayaa calaamadihiisii oo kale iyo inaan gudagallo uno si ay qof walba calaa bayinatin si fiican uu qofka u fahmaan rajeynaya Een, maxaad ugu baaqaysaa dadka ku nool degmada saakow iyo hareeraheeda
akhi lkariim ee, waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan wakhtiyadan aan joogno marka tuulooyinka dhadhow oo dhan iyo wilaayaadka noo dhadhow uuna laga faa'iidaysan karo inay ka yimaadaan oo ka faa'iidaystaan aan rajeynaya insha allahu tacaala maxaa yeelay halkanba inta laga safraa muqdisho la igu imaan jiray marka maadaamay maanta laakiin u soo dhowaanay oo wilaayaadka imaanay in marka la yimaado laga faa'iidaysto waqtigooda aada uga faa'iidaystanaan rajeyna insha allah qiimaha marka laga hadlo wax qiimo kororsi miyaa jira isleedahay maya qiimo kororsi ma jirto bal qiimo dhimisaa jiri doonta insha allah doctore maxaad inooga sheegi kartaa calaamadaha cudurka waxaa laga yaabaa dad badan oo qaba oo inay dhegeysanayaan bal ka warbixi bal Ee, waa runtaadii walaalkay wax muhiimsan waa calaamadahaas siduu cudurka loo garto waa walaalayaal waxaa lagu gartaa calaamadahan bawaasiirku calaamado yaryar iyo calaamado waaweyn uu leeyahay calaamadihiisa yaryaraa markaan leenahay ee, wuxuu ku dhacaa isagu badanaa xubinta ee, anaska la yidhaaho ama duburta la yidhaaho qaybta saxaradu ka soo baxdo afkiisa ayuu ku dhacaa iyo xubinta ku xigta oo rigtamka la yidhaaho malawadka calaamadihiisi yaryaraa cuncun yar oo la dadareemo saxaradii oo marmar dhiigu soo raaco iyo honqor honqor yar oo wax yar oo finan camal oo kale oo kasoo baxbaxo calaamadahaasi waxaan dhahnaa iyo saxaradii oo adkaato calaamadahaas waxaan dhahnaa astaamaha yaryaraan dhahnaa ama xanuunkan astaamihiisa waaweyn oo wax badan dadka u dhuunta waxaa ka mid ah ee, markii waxyaalaha borotiinaadka oo qolo qofku cuno sida ee, hilibka digaaga oo kale ah, doorada ukunteeda malayga mooska yaanyada ee, looyska misirta iyo digir wax noocaas ah markuu cuno qofku wuxuu dareemayaa kuleel badan oo jirka ku daarayo daal fara badan hurdo meel dheer ah ayaa qabanayso Ee, afka duburtuna meeshay saxaradu ka soo baxdana badanaa waxoogaa barbarar ay samaysa iyo cuncun ayaa lagu yaqaanaa sidaas oo kale saxaradu waxay noqonaysaa ama way adkaane soo bixitaankeeduna waqti dheer u qaadanaa qofka musuqshu iskaga jiraa saxaro caruureed camal ah, iyadoo dhuudhuuban oo riixriixid u baahan qofkii waxoogaa miisaankiisa le iyo daalkii iyo riixriixidda keliya xanuunuu dareema biresharkaas keliyaha raaca mogta fuula saa darteed markaa waxaan lagu yaqaanaa inay saxaradu dhuudhuban tahay toos u baxaynin wax oo la dhuudhuubneeya camal oo kale ah saasoo kale habeenka kuleel badan uu qofku dareemaa jirkiisu kuleel badan oo dhidid badan aad dareemaysaa mar walba hurdo dheer oo meel dheera inta hore hurdo badan oo meel dheer uu qofku dareemaa awo oo dhan qarow iskaga jiray subaxdiina wuxuu sheegay aan aqoonin laakiin markuu hurdo xanuunkani ku daa hurdo yaraan baa a- a- isku bedeli doonaa saasoo kale subaxda markuu kacayo qofku margiye xanuun surkan dhabar xanuun cagahurka lafa garaaca kala goosyada oo dhan sida qof maad garatay xa- xalay oo dhan xamaaliga noqda uunoo daal badan oo subaxda u kacaya isagoo cirbaha dhulka dhigi karin Ee, wax yar hadduu fadhiistana kababyo degdegaa lugaha koraysaa xanaaq badan oo taroba ah oo qofku xaaskiisa iyo ilmihiisaba xataa wax yar haddii hadal ku celceliyaanba xanaaqayo tiimka shaqada ay la shaqeynayaan wax yar haddaa lagu celceliyo qofku dhibsanayo halmaan fara badan oo ilowsho ah wuxuu meel dhigtaba aanu qofku aqoon wuxuu gacanta ku haysto ku raadinayo wax yar haddoo socdo oo qofku hiraahir bada sameynayo neeftuur naqas ku dhego sida qof dhiig la-aan haysto oo kale uu sameynayo Ee, sidaasoo kale madax xanuun iyo gaas joogto ah gaas joogto ah markaanu leenahay maadaama kuleel badan jirkiisa ku jiro gaasku mar walba waa kaca kacitaankiisaa badnaane sidaasoo kale dhiikar iyo sokor hadday jiraanna maadaama jirkiisa kuleel badan uu ku jiro mar walba kacitaankoogaa badnaane marka iyo fikir badan walbahaar ah noloshiisa hadduu dib u milicsado wuxuu mooday maasha allah nolosha ugu fiicanba inuu ku jiro laakiin oo fikir walbahaar ah meel dheer wuxuu ka maqana oonan jirin intaas waxaa soo raacayso caloosha oo kale dibiriyo oo qofku dareemayaa dumar iyo ragga marka waanu kala qaadi doonaa dumarku badanaa caloosha dibiriyo badan iyo aryaa ku furmayso gabdhaha qaarna macalnaasihii labada naasood iyo caloosha way isla dibirayaan sidii naag afar bilood urur afar bilood shan bilood oo kale noqonee way barari ee wacaana soo galaan oo kale naaseeda kabacdina waa baaba'aa haddana aaryo badan doctor aan kaa dhexgala waad mahadsan tahay waad sii wadan doontaa insha allah cudurkan sida faahfaahsan aad uga soo warantay ragga keliya miyaad ka daaweynaysaan ama dumarkana way ku jiraan ha rag iyo dumar baan ka daaweynanaa gabdhaha marka gabdhaha isbitaalada isbitaalkan jooga oo baha caafimaad aan nala shaqeyn doonaan insha allahu tacaala isbitaal walba aan tegno gabdhaha caafimaadka ka shaqeynaya oo qeybtan jooga ayaanu tababari doonaa wayna la shaqeyn doonaa insha allahu tacaala fi lmustaqbal waxaan rajeynayaa inay iyagu shaqadan aan tababar fiican siino iyaguba ay u shaqeyn doonaan bulshada marka kaasaan uga maarmi karaa baahidu maadaama ay ballaaran tahay gobolladuna ay ballaadhan yihiin dhakhaatiirta gabdhaha oo tirada yara oo muqdisho noo jooga mar walba markaa ma soo safri karaan laga yaabaa wakhtiyada dhownaan marmar dhakhaatiirta soo diro laakiin waxaan ku rajaboynahay inaan marka hadduu ilaahaydmo aan u shaqaynayno gabdhaha iyo raggaba okay matalan qaab loogu talagalaa jiray markaan annagoo ragga aan u shaqayna gabdha markaan leenahay waxaa laga yaabaa arrintaasi dee wax weyn ay tahay ma og tahay sideedaba caafimaad ahaan raggu haddii la waayo dumarka waa laga shaqeyn karaa laakiin waa loo shaqeyn karaa wixii daruuriyaad ah laakiin annagu waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waxaan wadanaa asturaad ugu qiimaha badan asturaadtaas marka oo dhar kala duwanaan badanaa oo loogu talagalay oo oo si fiican loogu talagalay oo la hagaajiyey oo inta yaree duburta keliya mooye jir kale oonan ka muuqanaan doonin oo la talo oo injir la geliyo oo la hagaajiyo intaas lagu saleeyey marka insha allahu tacaala gabdhaha nimankoogana way soo raaci doonaan ama walaalahood ama ilmahooda sidaasoo kale gabdho dhakhaatiirtu halkan joogana way nala shaqayn doonaan baahidaas waxaan rajeynayaa inaan markaa aan aan ka jawaabi doono insha allah idinkuna idaacadihii ku hadlay codka bulshada arrimaha bulshada الله معكم ويرعاكم وحان لينا كدارنا أجر باد ليدين نما الأعمال بالنيات عمل والبا نية داس عبادة كن قنيان عمل والبا أن قبنينه وحان رجينا يا إنه إله سبحانه وتعالى نو أستره بلشدنا إلى كدقو بلشك فائدة يسطو ما ملذا كجرنا إلو إله سبحانه وتعالى حفظه وحبذا عن رجينا إن شاء الله تعالى أخي الكريم وعيقلين تانو جيدنا إيو عذرا إيو عذر لمد آبا hadday isku arkaan mujtamacu inay si degdega ugu dhowaadaan goobo caafimaad oo u dhow isbitaalada ee deegaankaasi ka jira hadday tahay saakow iyo hadday tahayba gobolada kale iyo tegmooyinka kale inay u dhowaadaan sidai ugu dhaqsiyaha badan ay tagaan sidaasoo kale biyocabkana inay badiyaan cuntadooda raashinka wadaniga ahna aada uga faa'iidaysaan iyo khudaarta wadaniga ahayd oo deegaanka ka baxdo yaan la dhayalsanin baan dhihi lahaa intaasaan u baaqi lahaa dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa doctor yuusuf al wasiila oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo u warramayay warbaahintii islaamiga ee alfurqaan kaas oo aan ka wareysanaynay cudurada fiistol iyo baabasiirka oo ka mid ah cuduro ay si aad ah ula daalo dhacayaan bulshada soomaaliyeed doctora waan kaaga mahadcelinaynaa oo mahad ballaaran ayaan kaaga haynaa wakhtiga qaaliga ah aad inoo hortay aad baad u mahadsan tahay
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
hagaag guddiga doorashooyinka ee uu xasan sheekh dhisay ayaa maanta ku dhawaaqay in uu bilowday diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb galaan doorashada qofka iyo codka ah ee uu xasan sheekh sheegay inuu qabanayo tallabadan ayaa imaanaysa iyadoo mucaaradka dowladda federaalka ay si adag uga hor yimaadeen tallaabooyinka doorashada ay waddo dowladda federaalka guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdumuhu waxa uu gaaray inuu idinla wadaago maanta haddaad tihiin bahda meediyaha ee shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in maanta oo bishii january ay tahay labaatan sanadkuna uu yahay laba kun iyo labaatan iyo shan inay tahay maalintii la furay diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed maanta oo bishu ay tahay labaatan sanadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed waana laba qaybood ururo waa noo diiwaangashanaayeen waa boqol iyo dhowr kuwaas waxaa laga rabaa inay foomka cusub buuxiyaan shuruudaha cusub iyo sharciyada cusubna ay raacaan wax lacaga lagama rabo oo fi ah oo laga qaadi doono iyo kuwa cusub oo laga rabo inay buuxiyaan foomamka iyo sistamka waxaana insha allahu tacaala arrimahaasi idinla wadaagi doona diiwaanhayaha ururada siyaasadda xafiiskaasaa markaan bareeskan dhammeeya kadib warbixin iyo fariimo u gudbin doona ururada siyaasadda iyo qaabka ay foomkooda u buuxin doonaan maanta oo january ay labaatan tahay waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda waxayna ku eg tahay bisha march soddon iyo kowdeeda waa muddo toddobaatan iyo kow maalmood ah laga rabaa qofkii urur haystaana inuu ururkiisa markaa diiwaan gashto cusub kuwa diiwaan gashnaanana inay isku diiwaangeliyaan oo ay ku sameeyaan waxa le wixii looga baahnaa waxaa kaloo aan go'aaminay in wiigga soo socda aan bilaabi doonno astaynta goobaha codbixiyayaasha oo hore loo soo asteeyey qaar badan oo ka mida ilaa saddex boqol oo gooboodna waa la soo asteeyey marka waxaa bixi doona wafdi ballaaran oo guddiga xibnahooda uu hoggaamin doono shaqaalaha ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka soodimaha xirfadlayaasha ah waxay aadi doonaan goobahaas oo saddex boqol oo goobood oo hadda aan hayno soo faar oo hore loo sameeyey iyo qeybo cusub oo lagu bielin doono
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
guud ahaana dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijkan la mid a intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب